بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فاني naftii la arko oo dhalato naf oo dhan waxaanu marka dambe u dambayn inay dhimato marka geerida maanta wajeer ninka la yidhaaho professor nunu oo odayaashaanada ka mid ahaa oo taariikhiyan dadkii waddankan xogtiisa hayay ahaa oo dakhtar ahaa oo dadka ku daaweyn jiray geedaha mashaa'ikhda wajeerna ka mid ahaa dad qaarkii wuxuu u yaqaanaa professor nunu dadka anagii asagoo yaryar isbartayna waxaan u kasaynay macallin gaacow nin diinta islaamkana wax ka yaqaano dakhtar ah oday ah nabadoonuu ahaa marka ilaahay u naxariisto cimri dheer ilaahay wuuba siiye ilaahw jannana ugu dar ilaahayow dadkii ehelka uu ahaa samar ka si annagoo dhan samar naga si ilaahay u naxariso ilaah u naxariso ilaah u naxariso intaas waxaan ku dari dadka gobolkan joogo ee degan gobolkan taariikhdiisa waxba lagama qorin dadkii taariikhda hayayna wajeer iyo mandheera iyo gaaris haddaad fiirso dad yar baa soo haray waxaan dhihi lahaa oon dadka ku boorin lahaa saddexda gabana inay guddi hagaajiyaan taariikhdii gobolka la qoro taarikh badan oo wanaagsan oo naga dhexeeyana waa jira tulla kala leeyahayna waa jira waxaa jira dad culumo eh oo usoo halgamay diintan waxaa jira dad usoo halgamay dowlanimadii dad cilmiga usoo halgamaa jira marka waxaan hadalka kusoo koobi professor nuno ilaahay ha u naxariisto laakiin wixii uu la dhintay ee taarikh ahaa baan ka naxsanahay oon weli laga qorin marka ilaahay ha u naxariisto wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu